whatsappka sidee ula isticmaali kartaa qof kasta oo aad u baahan tahay isagoon ku ogeyn waxaad ogaan doontaa fariin kasta oo loo soo diro iyo weliba kuwa isagu uu diro mana ogaan doono qofkii iska lahaa whatsappkaas barnaamij aad cajiiba waa weeye intaas iyo ka badan baa ugu koobsaday gudihiisa ugu tegi doontaa haddaba intaanan barnaamijkaas ku tusin muuqaalkan uusii gudagelin akoontiga soo falowgaray haddii aadan weli falowgarayn sidoo kale muuqaalka shan jirkoobe linku taabo loo finasaartidna waajib weeye okay google-kaaga imo kadibna halkaas seerjinka waxaa ku qortaa najiib abis najiib abis oo sidaas aan u qoray u qoran kadibna websitekaas ugu horreeya sii taabo oo kuu soo baxay waxyar baa sugaysaa websiteka intuu kuu soo baxayo sidaan oo kale markuu sidaan oo kale haddaba kugu soo baxo kor waxyar usoo wad kadibna falaartaas buloogan oo geeska ah sii taabo automatically waxaa kuu soo baxaya dhammaan applicationadii ku jiray haddaba websitekan kor baa waxyar usoo soconaysa waxaa la soo degaysaa applicationkaas aan dul taaganahay download baa taabanaysaa kadibna wax yar baa sugaysaa inta kuu soo baxay kor baa usoo wadaysaa ilaa aad kasoo gaaraysid meesha ay ku qoran tahay download now halkana taabanaysaa sikimadaasa sugaysaa kadibna applicationkaas marka kuu soo dego set up garayso adigu dee waa fahmaysaan oo waxaad tihiin dad aqoon leh sidoo kale marar horoo badan baa jirta aan ka hadlay qaabka loo isticmaalo waxaa loogu talagalay applicationkan faamiladu inay caruurahooda ku kontaroolaan ama ilmaha ay dhaleen sidoo kale dadka waaweynna way isticmaali karaan